إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqlaysaanna waxaa ka mid ah ciidamada itoobiya ayaa macalin dugsi qur-aan ku dilay magaalada goday oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku hoos jira ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo galgadood mid ka mid ah hay-adaha waaweyn ee dalka turkiga ayaa dalbatay in muddo lix sana oo xadhig ah lagu xukumo wiil uu dhalay madaxweynaha dowladda federaalka oo lagu eedeeyey dilka qof u dhashay dalkaas iska horimaad geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool bulshada magaalada muqdisho ayaa cambaareeyey dhibaatooyin ay dowladda federaalku kala kulmayaan gaar ahaan la dagaalanka astaamaha diinta qaar ka mida bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dareen carale ka muujiyey dagaalka ay dowladda federaalku ku hayso dumarka xijaaban iyo ragga cimaamadaha wata dowladda burundi ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ka furteen kiniisad si ay ciidamadeedu wax ugu caabudaan waxaa dayactir lagu sameeyey waddaha bawle u ah gaadiidka iyo dadweynaha oo ku taalla gobolka baay shilal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mida dalka kenya من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka jumaadul aakhar sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada warkii oo dhan ciidamada itoobiya ayaa macalin dugsi qur-aan ku dilay magaalada goday oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku hoos jira cabdiraxmaan badar kaydsan ayaa faahfaahinaya magaalada goday oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in halkaasi ay ka dhacday toogasho lagu dilay qof shacab ah kaas oo ka mid ah dadka ku nool magaalada dilkan breerka ayaa waxaa geystay askar ka tirsan ciidanka liubolis ee ay ku ugaarato xabashida etoobiya ninkan oo lagu magacaabo macalin maxamed cabdullah yaw cali waxa waa macalin dhiga dugsi lagu bartay qur-aanka waxaa la dilay xilli uu kusii jeeday masjidka si uu u soo guto waajibka salaada fajar sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay waxaa dilka geystay laba askari oo ka tirsan ciidanka liubolis macalin maxamed ayaana u dhintay dhaawaca ka soo gaaray rasaasta ay ku fureen askarta dilkan ayaa wuxuu imaanaya iyadoo ay ciidanka liubolis ee u shaqeeya xabashida etoobiya ay sii kordhiyeen goobadfallada ay u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee xabashida xoogga ku haysato
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliya gobolada shabeellaha hoose iyo galgadood haashim cabdinaasir ayaa qodobkan ka waramaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyey shabeellada hoose iyo gobolka galgaduud haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaalo saf ballaarana ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee deegaanada ambareeso iyo buurcolow oo u dhow degmada baraawe waxaa sidaasi la mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan deegaanka laanta buure ee hoostaga degmada afgooye howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid a mooto ay ka furteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka mootadan ayaa ciidamada dowladda federaalka uga carareen duleedka degmada jannaale waxaana halkaas ka qaatay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka galgaduudna xalay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada ceeldheer madaafiicda ayaa ku hobatay saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la eg yahay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay si joogtaa ula kulmaan weeraro kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhaxleen khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed mid ka mid ah hay-adaha waaweyn ee dalka turkiga ayaa dalbatay in muddo lix sana oo xariga lagu xukumo wiil uu dhalay madaxweynaha dowladda federaalk oo lagu eedeeyey dilka qof u dhashay dalkaas mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya mid ka mid ah ragga uu dhalay madaxweynaha dowladda federaalka oo afartan sano jir ah laguna magacaabo moxamed xasan sheekh ayaa wajahaya dacwad iyo eedeymo culus kadib markii gaari uu watay uu jiray nin mooto watay oo ku socday waddo ka mid ah waddankaasi turkiga xeer ilaalinta magaalada istanbul ayaa dalbatay in moxamed lagu xukumo lix sano oo xarig ah xasan sheekh ayaa dhowaan khadka telefoonka kula hadlay ehelka yuunus imre oo ah ninka uu shilka ku dilay wiilkiisa waxaana uu ka codsaday inay cafiyaan islamarkaana ka qaataan lacag badan oo u qalanta dhowr qofood diyadooda laakiin xeer ilaalinta ayaa ku haysata wiilka xasan inuu dembi ka galay waddanka maadaama uu baxsaday islamarkaana dhuumaalaysi uu ku galay waddanka imaaraadka carabta oo uu khilaaf xooggan kala dhexeeyo turkiga
iska hor imaad geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maxamed ciise cali ayaa faahfaahinaya shalay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka dhacay iska hor imaad dhaliyey khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac waxaa ka dhacday gudaha laasacaanood israsaaseyn u dhexaysay laba maleeshiyo kadib khilaaf kala soo dhexgalay shaqaaqadaas waxaa ku dhintay hal qof halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay ayaa la geeyey goobaha caafimaadka waxaana ku soo baxay iska hor imaadkan booliiska maamulka la magac baxay khaatumo iska hor imaadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada laasacaanood ay kasoo kabanayso dagaaladii cuslaa ee u dhexeeyey s s c iyo maamulka somalilan bulshada magaalada muqdisho ayaa cambaareeyay dhibaatooyinka ay dowladda federaalka kala kulmayaan gaar ahaan la dagaalanka astaamaha diinta cabdikhaaliq cabdiweli ayaa warkan inoo haya dadweynaha ku nool caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyagoo muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin in lagala dagaalamo xoriyaadkooda sharciga ah sida xijaabka iyo astaamaha kale ee diinta dadkan oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa waxaa mid weliba uu sheegayaa in uu dhibaato kala kulmay ciidamada dowladda federaalka waxayna cambaareynayaan dagaalka ka dhanka ah diinta cimaamadan oo watay waa iga qaateen waa iga tuureen ayadoo waxtaa si ixtiraamna leela hadlin cimaamada jafaa layga siiyey war maxaa cimaamada maxaa ka rabtiin aan dhahay waxaas wax jirmaan cimaamad tuura leegu dhah maamo waa yeelo maalin hore ka soo waday xambarweyne isbitaal matiina ka soo qaaday maamo maamo doq waay indhasheerkii ka qaadanay ay ka tuureen ay ka qaateen marka nimankan dharcadka oo waa la liyaabayahay intaan dhaqan xumee keeneen hadda arrintan ay ku kaceen ciidanka waa arrin maaragtay huursan oo maamulka sida hadda ugu yaallaa maamul dictaytora oo uguba waayo dhalada in laga hortagana ay abboon tahay arrintaas iyadaa waxa waaye faragelinta dadka xorriyaadkooda iyo xuquuqdooda aasaasiga in la farageliyo dharka ay xiran yihiin lagu faragashto waa wax ka soo socday waayo maamulkan maaragtay hadda maanta jira dadkaa faragelinina cibaadaadkooda diintooda iyo dhaqankooda diimeed ha faragelinina xorriyaadkooda in dumar gacanta lagala galo waa wax anshax xumo ah oo aad u liidata waaye oo sharciga islaamka xadgudub ku ah wallaahi arrintaa dee aada weydiisay waa arrin maaragtay dee nagu cusub oo uguba marka dee soomaalidu dhaqan bay leedahay inay macaws qaadatay cimaamad iyo dhaqan bay u leedahay jalbaabka iyo deendhashareerkayna waa astiraadii ummadda islaamka ama dumarka balse dee waxaan u maamaya ciidamadu tallaba iyagu iskamaanay qaadin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayay amarka haystaan balse madaxweyne waa firdhiya weeye dadku wuu firdhinayaa annagu iminka laga bilaabo haddaanu shacabka nahay amniga dalka shaqo kuma liya waxaa aaminsanahay arrinta taasee lagu kacay waa faldembiyad aad aad u xun anu nin sharciyaqaana baanahay laakiin in dadka la qaqabsado la jiijiito way dhacda annaga iyagaasay na jiijiitaan oo naqaqabsadaan oo waxna weydiiyaan su-aal dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ka bilowday olole oo ay kula dagaalamayso asturnaanta iyo astaamaha diinta waxaana ay aqoon-yahanadu sheegayaan in ay arrintani u sabab yihiin shisheeyaha dhaqaalaha siiya dowladda federaalka kuwaasoo dalbanaya la dagaalanka xijaabka qaar ka mida bulshada ku dhaqan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dareen cara leh ka muujiyey dagaalka ay dowladda federaalka ku hayso dumarka xijaaban iyo ragga cimaamadaha wata cabdifataax faarax diiri ayaa faahfaahinaya qaar ka mida bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka gaar ahaan degmada jamaame ayaa ka aragtiya dhiibtay falalka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka iyo astaamaha diinta muujinaya dadweynaha oo aan la kulannay ayaa ka aragtiya dhiibtay arrinkan iyagoona ku tilmaamay mid laga xumaado ayna tahay in dadka muslimiinta hal meel uga soo wada jeestaan magacaygu waa cabdulkhafaar oo jooga degmada jamaame nimanka dowladda federaalka isku magacaaway waa niman oo maxaa lilah ilahay diinkiis mar walba la dagaalamaya xijaabkana ma wax ka weyn shareecada oo ilaahay subxaana watacaala baneeyo dhan ayay la dagaalamahayaan xijaabkana hadda bilaaw uma ahan weligeeda weligooda la dagaalami jireen waxa ay doonayaan wax kale maahan wuxuu ilaahay manazalka ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey xijaabka sharciga ah iyo waxaa weeyaan garkii sunnadii wax walba oo kheyraad ah wanaag ah way la dagaalamayaan ayagoo doonaya bedelkooda munkar inay ugu bedelaan habartii darad dhimanaysay oo maxaa la yirahdaa khadiija oo ah waxyaalaha ay isticmaalaysa oo kale sarwaalkii iyo fanaanadii oo kale ayay ummadda ugu baaqaysa marka inay xirtaan magacaygu waa qaleey dhalinyarta ku nool degmada jamaama ka mid ah walaayad islaamiga jubbooyinka aad waan la socda waana dhagaystay waana ark waana maqalnay wax waayo qandaraasa ayay ka soo qaateen ciidamada shisheeye waxaa qandaraaskaas waa xurmud ah madaxweynaha fashilka badan xasan gurguurta ayaa arrintan qandaraas ku soo qaatay oo ku soo qaatay gabdhaheen walaalaheen muslimiinta inay inshareerka ay ka fiiqaan iyo jalaabiibka iyo walaalaheen muslimiinta ah wiilisha ah inay camaamada ka tuuraan midna waa mid qandaraas ah dowladdan oo maamul xasan gurguurtay dagaal waska daalay oo xarakada ah hadda waxaa bilaababa sheeg qandaraas kusoo qaatabo in shareerka iyo jilbaabka iyo dadka sunnadu ka muuqato camaamad se lagu turlay had qandaraaskaas ayuu soo qaatay waa magaceega ku bilaabaya uma sumeeya oo joogta degmada jamaame waxaanu aragta arrintaas waa arrin si fool xun ah ilaahay markuu xijaabka uu soo dejina wuxuu ku yiri yaa ayuha nabiyi qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabi murtadka weyn oo xasan guurguurta la-ayo wax gaalada ay usoo meeriyeen ayaa uu ka wadaa magaalada muqdisho anigoo magaceyga kabilaaha umu xaaris xasan guurguurt wuxuu ku fishilan yahay maalintii coosweyne iyo agaarihiisa isku soo fishilme fishilkii gaaladiiyo soo tuugsashadii wax markuu ka waayey maanta indhashareerkii gabadha coorada ku asturan laheeday iyo sigisaantii ayuu usoo laabtay ninka wadaadka oo camaamada saaran magaceyga umul cabdulaahi oo joogta degmada jamaame walaahi aad baan uga xumahay gabdhaha walaalahayga oo joogaan xamar kubilaaha magacaya uma faadumo oo joogta degmada jaame waxaan leeyahay murtadiinta ka joogo arrinka aad wadaan inaad inshareerada aad ka qaadaan sigistaanka aad ka qaadaan ragga camaamadaha aad ka dhigtaan maalintii daraad ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay war-saxaafadeed ka soo saartay dagaalka ka dhankaayo xijaabka saraakiisha dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan dowladda bixin amarka lagula dagaalamayo xijaabka haddana saasoo ay tahay waxaa la arkayaa ciidamo labiska gaarka ah wata oo haweenka ka qaadaya niqaabka sigisaanta iyagoo sidoo kale ragga ka qaadaya cimaamadaha dowladda burundi ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ka furatay kiniisad si ay ciidamadeedu wax ugu caabudaan cabdalle mukhtaar jeylaani ayaa inoo haya xukuumadda waddanka burundi ayaa bulshadeeda u sheegtay in soomaaliya oo ah dal muslim leeyahay ay ka furatay kiniisad taas oo ay ugu tala gashay in ciidamadeeda ay asnaamta ku caabudaan warkan oo ku qornaa luuqadda ingiriiska islamarkaana wata sawirro muujinaya kiniisad ay ka furteen qaar ka mid ah xiryaha ciidamadooda ayaa waxaa baraha bulshada kusoo baahiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaas ciidanka burundi ayaa muddo hore kiniisado qarsoodi ah ka furtay xiryahooda sida ku cad aflaamta ay mu'asasada al-kataa'ib ka soo saartay weeraradii leego iyo ceelbaraf iyadoo lagu arkay kiniisado alwaaxyo jiingado iyo safiitooyin ka samaysan oo mujaahidiintu burburiyeen hadda dowladda burundi way ka gudubtay in ay qariso ama ka gaabsato kiniisadaha ay soomaaliya ka furatay si cad ayayna warbaahinta uga shaacisay waxaana ay falanqeeyayaashu arrintan u sababeynayaan ku-biiritaanka ay dowladda federaalka ku biirtay ururka e a c oo ay dowladda burundi ka mid tahay waxaa dayactir lagu sameeyey wadda halbowlo u ah gaadiidka iyo dadweynaha oo ku taala gobolka baay maxamed sheekh cali ayaa warkan inoo haya dhabbahan oo aanu muddo saddex bilood isticmaalin gaadiidka ayaa waxaa lagu sameeyey dayactir kadib markii ay saameyn ku yeelatay fatahaada roobka ee ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolka baay maamulka islaamiga ah ee deegaanka iidaale iyo bulshada ayaa iska kaashaday sidii ay u dayactiri lahaayeen wadadan halbowlaha ah ee isku xirta magaalada baydhabo iyo degmada diinsoor wadadan ayaa ugu dambeyntii lagu guulaystay in la sameeyo qaybihii burbursanaa iyadoo gaadiidka iyo mootooyinka ay bilaabeen inay ku socdaalaan gudoomiyaha nuqabada gobolka baay ugaas cabdirasaaq maxamed xasan ayaa ka waramay waxqabadkan qabiiladii dhammaan qalabkii holatay wadada laga suugaya ayaan haqaadadi bulshada walitano magaalada magandii bilaa dhalinyar inagu miilan isku qoys bilaa saxarkahay badda oo dhiirasheeda laba boqoloo mitir jaro yaa la hagaajiyey oo baawarka mara jarna hataa mootooyinka mara jarna hataa mooto laba lugaad hataa gurayda maraan yaa la hagaajiyey haddaba fatuxur maro oo kale alxamdulilahi rabbilcaalamiin sidoo kale bulshada deegaanka iidaale ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan wadadan loo sameeyey oo muhiimka u ah إلهي يا جماعة الدم شرعي جماعة ولا حلامي إن شاء الله بإذن الله الكريم مدري مدري السيرات السوري فيدبو يا معركة يا مدرسة تحتنا ودب عمر برا فتحتي يا كبوتي إن شاء الله بإذن الله الكريم ما المسلمين عيبة بشد المسلمين مجالة إدارة وقامنا يا محافظة تكملة إدارة أيوة قامنا يا هالقرمدي مجالة حلقة تعلم بالناوي إداري دولة شاشكي هاي يا من لا يكون مدنا maanta subaxii laba sac oo kale yaa la garay jidkii oo ha ku bahay baydhabo kihilaayi jeysoor kase saddex bilood afar bilood takriiban baabuur maro isku dhaafa mooto mooto ama maraana kase qaar ka mid a darawalinta kaxeeya gaadiidka ka shaqeeya wadadan halbowlaha ah ayaa ka hadlay dayactirkeeda waxaan ka imid barbaar barbaar hababaa na la yidhahdo waxaan wataa oo baraadaa oo kalina waxaan u socdaa xamar u socdaa wadadii waxaa arkay oo intaraa maray iyadoo burbursan waxa waxaa dima dayactira ujeedaa walaayada dayactiraysa adiga burbursanaa maray oo rafaadan ku maray silxan ku maray hadina waxaan u socdaa iyadoo la haweenaayo aan sii dhacda dhex marid hadda oo si qurxinayo walaaya qurxinaysa wadada meydaraay geegeedan kafaraasana meydaraay wadadii saddex siga geegan guri meydaraay ilaahay fadligay muslimiinta meydaraaya angamaad male meydaraay baaro boqol iyo labaatan aa saaran imaan rakaabiyay saaran geegeega wadadii hadda dhamar meydaraay daraawalintii oo degmada meydaraay maayo markuuada ilaahay ilaahay kafaasan walaalinta mujaahidiinta kafaasan maamulka islaamiga ah ee baay ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday olole lagu hagaajinayo meelihii ka baxeen biyaha roobka siiba wadooyinka waaweyn ee gaadiidka marayaan
warka subaxnimo wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta idaacadda islaamiga alfurqoon shilal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dalalka kenya afar ruux ayaa goobta ku dhintay kadib markii uu shil gaadhi ka dhacay bulemia oo ka tirsan ismaamulka buusiya ee dalka kenya wararka naga soo gaaray ee wadanka kenya ayaa ku waramayay in darawal kaxeynaya baabuur xamuul ah uu lumiyey xakamaynta gaadhigii uu kaxeynayey taasi oo keentay shilka wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolada dalka kenya ayaa waxaa kusoo batay shiralka gawaarida dadka ku nool aaga uu shilka ka dhacay ee ismaamulka buusiya ayaa dowladda ka codsaday in laga hagaajiyo wadada warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan saakay waa inaga intaa